أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلم عlى نبيina mxamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجمaعiin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الأcraaf waxaa noo soo dembeysay ibliis iyo qisadiisii sida uu aadam nabiyullaahi aadam iyo xawaa jannada uu uga soo saaray ayuu alla subxaanahu watacaala ka waramay wuxuu alla leeyahay yaa bani aadama bani aadamow aadam ilmihiisow qad xaqiiqa ah anzalnaa waxaanu dejinnay calaykum idinka korkiina libaasan dhar ayaan soo dejinnay dushiina kusoo dejinnay dharka oo yuwaarii asturayo saw-aatikum idinka cowradiina wariishan ayaanu soo dejinnay maal ayaan soo dejinnay ama wariishan nolol ayaanu soo dejinnay waxaad markaa ku noolaataan ama aad ku xaragootaan ama maal walibaasu taqwaa alla kacabsiga dharkeeda daalika kaagaas ayaa khayrun khayr badan daalika kaagaasi min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ayuu ka mid ahaaday oo waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa lagu garanayo lacallahum waxay mudan yihiin yadakkaruuna inay waansamaan dadkii yaa bani aadama aadam ilmihiisaw qad xaqiiqa ah anzalnaa waxaanu soo dejinnay oon idiin abuurnay calaykum idinka korkiina waxaanu kusoo dejinnay libaasan dhar libaasan markaa waa soo dejinnay waxaa loo yiri loo yidhi badanaada dharka waayihii hore ama hadda lafteeda waxaa u asal ah geed leanna suufkan ama kotonka laga samaysta dharka intiisa yacni waxaa wuxuu ku yimaadaa sidiisa badan waa wax la beero oo dhulka laga beero ee markaa laga soo fujiyo geedaha kuwaas ayaa marka waxaa laga dhigtaa dhar laysku asturo ayib amase xoolihii ayaa laga samaystaa haragooda iyo dhogortooda ayaa waxaa laga dhigtaa hu iyo dhar ayaa laga dhigtaa kaasna marka hadda xoolihiina samaday ku xiran yihiin oo noloshoodu samaday ku xiran tahay geeduhuna samaday ku xiran tahay leanna dhibicda roobka ee soo degto ayaa dhirtuna ku baxdaa xooluhuna ay cunaan waxa ay dhirtaasu dhirtaa baxday bay cunaan taasay ku noolaadaan marka dharkii wuxuu ka dhigan yahay wax kor laga soo dejiyey marka saasuu u yahay qad xaqiiqa ah anzalnaa waxaanu dejinnay calaykum idinka korkiina libaasan dhar baan idiin soo dejinnay dharka oo yuwaarii qarinaayo saw-aatikum cawradiina labada hore iyo gadaal idiin qariyo wariishan ayaanu soo dejinnay wariishanta marka akharu ahli luga waxay yidhaahdaan maa yust maa yasturu min libaasin waxa dadka asturo oo dhar ah mar haddii marka dharkii laba siyood loo kala sheegay libaasan iyo waarii saw-aatikum la yidhi dhar buu alla idiin soo dejiyo cowradiina qariyo wariishan wuxuu noqonayaa dhar aada markaa ku xaragootaan oo qurux idiin noqdo ilaa kii cawrada asturayay waa la sheegay kuwa kale ee jirkiina meelaha aan cawrada ahaynna aada ku qarsataan oo aada markaa ku xaragootaan na alla subxaanahu watacaala waa idiin soo dejiyey ibnu cabaas iyo suddi iyo mujaahid ayaga waxay yidhaahdeen wariishan bimacnaa wa maalan ilaahay maal buu idiin soo dejiyey ibnu zayd isagu wuxuu yidhi wariishan bimacnaa wa jamaalan qurux qurux iyo xarago ayuu alla idiin soo dejiyey oo markaa yacni dharaad ku xaragootaan ood isku qurxisaan ayb markii dharka xisigaa laysku sheegay midkaan aan jirkeenna ku asturanayna nicmadaa markuu alla noogu gallad sheegtay ayaa waxaa la daba dhigayaa nicmo kaloo ka weyn middaas oo ah qofku inuu iimaanka ku asturnaado xishood ou helo oo qof markaa yacni iimaan iyo xishood leh inuu ahaado dharka kaas baana khayr badan markaasuu allah wuxuu yidhi walibaasu taqwaa alla kacabsiga dharkiisa daalika kaagaas ayaa khayrun khayr badan alla kacabsiga dharkiisa khayr badan libaasu taqwaana iimaanka waa lagu fasiray xishoodka waa lagu fasiray alcamalu saalixna ibnu cabaasaa yidhi camalka wanaagsan baa khayr badan ayb cabsida allana waa lagu fasiray intaasna wax iska hor imaanaya ma ahan dhammaantood qaradka iyo ujeeddadu waxay tahay qofka in la dareensiiyo alla kacabsigu wax weyn inay tahay leanna qofku markuu alla kacabsi helo xishoodna waa helayaa alla kacabsi buu helayaa camal saalixa waa la imaanayaa marka daa'iman qur-aanka dariiqadiisana waxay tahay nicmo oo xisi ah marka uu ka sheekeeyo oon annagu arki karno loo jeedo la taaban karo mid kale oo haddana qalbi oo macnawi ah buu alla daba raaciyaa suuratulbaqara markaan maraynay dadka xajka aadaya ha sahay qaataana la yidhi markaasuu alla wuxuu yidhi watasawaduu fa ina khayra zaadi taqwaa war sahay qaata markii sahaydii laysku sheegay safarkii adduunka kii aakhirana sow sahay ma rabo haa sahaydiisu maxay tahay waa alla kacabsi dharkii adduunyada haddaad isku qarisay ood isku asturtay ee nicmadaa alle markuu halkanna xusuusiyey waxaa la daba dhigay markaa labiska kale ee alla kacabsiga iyo taqwada alle ee aakhirana qofka anfacayso xadiidkii nabigana wuxuu ahaa ruba kaasiyatin fi ddunyaa caariyatin fi laakhira yacnii waxaa badan ama laga yaabaa mid adduunyada ku asturan aakhirana ku qaawan qofku marka inuu keliya uu daneeyo dharkan iyo madaahirtan kore ayaa la diidayaa qalbigiisa uunan dan u gelin waxaa la rabaa marka sida aada jirkaagan u qurxisay qalbigaagana u qurxi oo alla kacabsi ku qurxi macnahaas weyn baa ku jira marka walibaasu taqwaa alla kacabsiga dharkeeda daalika kaagaas ayaa khayrun khayr badan daalika kaagaa min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ayuu ayuu ka mid ahaaday marka min aayaati illaahi waxay tahay min alcalaamaati addaalaati cala altawxiidi wa waxdaaniyati illaahi tacaala waa waxa tusayo waxdaaniyada alle iyo towxiidka leanna haddii ilaahay dharkiina noogu nicmeeyey oo isagu sidaa noo dhaqaaleynayo allaha nicmada iskale waa in isaga la caabudo keliya marka daalika kaagaasi min aayaatillaahi ilaahay calaamaadkiisa tusayo waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa yay ahaatay kaagaas uu ahaaday lacallahum waxay mudan yihiin yadakaruuna inay waansamaan yaa banii aadama laa yaftinannakum shayطaanu kamaa akhraja abawaykum min aljanna yaa bani aadama aadam ilmihiisow laa yaftinannakum younan idin baadiyeynin ounan idin fitnaynin ashaydaanu shaydaan yousan idin fitnaynin fitnatan fitno kamaa sidii akhraja ou uga bixiyey oo kale yacnii fitnatan fitno mithla fitnati ikhraaji abaweykum sidii fitnadii aabihiin oo uga labadii aabihiin iyo hooyadiin ou uga bixiyey jannada laa yaftinannakum yousan idin fitnaynin ashaydaanu shaydaan kamaa sidii oo kale fitnadii oo kale akhraja uu uga bixiyey abaweykum labadiina aabbo min aljannati jannada uu uga soo bixiyey saas si la-eg yaanu idiin fitnaynin yansicu isaga oo siibayo canhumaa xaggooda libaasahumaa dharkooda ka siibayo liyuriya si ou u tuso humaa iyaga saw-aatihimaa cawradooda si ou u tuso innahu shaydaan yaraakum waa idin arkayaa huwa isaga iyo wa qabiiluhu junuudiisa iyo ciidankiisa min xaysu meel buu idinka arkayaa laa tarawnahum idinka aydnan ka arkaynin innaa anagu jacalnaa waxaanu ka dhignay ashayaadiina shayaadiintii wliyaa-a kuwa kaalmeeyo oo u nusreeyo oo u gargaaro liladiina kuwa laa yu'minuuna aan wax aan rumayneynin meeshana alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay sida aadam iyo xawaa shaydaanku jannada uga soo saaray cawradooda bannaanka keenay idinka iska ilaaliya ilmihii aadam ah ninkii waalidkaa marka baadiyeeyey oo dhumiyey adiga markaa abaal iyo asxaan kuuma hayo afattakhiduunahu waduriyatahu wliyaaa min duunii wahum lakum caduwun bi'sa lilaalimiina badalaa ayb iyagoo cadow idiina miyaad ka dhiganaysaan saaxiib iyo kalgacal shaydaankii aabbihiin iyo hooyadiin kasoo saaray jannada oo u quuri waayey intaas idinka miya wax idin siinayaa waay marka yaa bani aadama bani aadamow laa yaftinanakum shaydaanu shaydaan yuusan idin fidnaynin kamaa sidii akhraja abaweykum labadii idin dhashay oo uga bixiyey min aljannati jannada oo uga bixiyey yansicu xaal ou siibayo canhumaa iyaga xaggooda ou ka siibaayo libaasahumaa dharkooda isagoo dharkoodii ka bixinayo oo ka siibaayo xalan soo marnay liyuriyahumaa si ou u tuso marka saw-aatihimaa cawradooda sow bannaanka usoo dhigo oo u tuso iyaga awal cawradoodii waa qarsanayd way fiicnaayeen markii dambena waxaa laga isagii markay macsidii galeen cawradii baa faydantay meeshaa marka waxaan ka qaadanaynaa shaydaanku ujeedadiisa iyo ahdaaftiisu inay ka mid tahay dadka cawradooda inuu bannaanka soo dhigo walidaalika adduunku hadda wuxuu maal badan ku bixiyaa oo wax kasta ku bixiyaa oo juhdi iyo dadaal ku bixina cawraadka bannaanka sida loo keeni lahaa ayb oo naagihii cawraadkoodii baa bannaanka la dhigay guryahoodii baa laga bixiyey daawaantu asal waxay tahay inay gurigeedii joogto saasaana alla u sameeyey taasayna ku fiican tahay marka ay ilmahaasi tarbiyeyso hawshaasi ay qabato markaasi bani aadamka sidii alla ugu talagalay fitradana waafaqsan buu ku socona haddii laakiin iyada bilaa duruuf la yidhaahdo guriga ka bax bilaa duruuf haddii wax u shaqeeya aanay jirin iska dhiban tahay agoon iska haysato wax ku masruufaya aanay jirin inay shaqaysato waa u bannaan tahay iyadoo xishoodkiina ilaalinayso taa la diidi maayo nabiga sal ll ly slam haweenow wuxuu ku yidhi judii nakhlaki beertaada gur inaad miskiin wax siisaa laga yaabaa ood ilmahaagiina masruufatee waa la ogol yahay hadday duruufi keento laakiin sidan ay gaaladu u rabaan shayaadiinu linsi waaljinni aayaddaa kaaga filan oo yansicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw-aatihimaa marka waa lusuusu hiyaab waayo dharka ayay tuuga ku yihiin qof xishood leh guri xishood uu ka jiro inay siibaan oy ka siibaanay ugu talagaleen haddana ada waxaa weeyaan duqyaanku ou miid yaha ama warbaahinta duqyaankeedana waa ujeednaa meel walba waa gashay ilaa dadka wax u qarsoon iyo wax markaa yacnii wax u muuqanayaba aynan jirin oo wax walbaa qarsoodi laga dhigay qarsoodidiina ay keentay marka nin walbuu sidaa doonto u soco ayb adduunkii marka ra-san calaa caqib ayuu noqonayaa madaxii baa hoos maraayo mlugihiina kor bay aadayeen ayb inahu shaydaan yaraakum uu idin arkayaa huwa isaga iyo waqabiiluhu shaydaan kooxdiisa junuuddiisa way idin arkayaan min xaysu meel laa tarawnahum idinka aydnan u jeedin meel aydnan ka arkaynina idinka idinka arkaan aayadda marka waxaa laga qaadanayaa shaydaanka inaan la arki karin suuradiisa alla ku abuuray iyo lataafada ku jirta iyo habka alla u abuuray insi wax uu arki karaa ma aha ayb shaydaan marka cadow adiga kuu jeedo isagana aadan u jeedin waa dhib keliya laakiin ilaahay wuxuu naga siiyey adkaar isaga inaan hoos galno haddaad ilaahay hoos gasho waa kaa celinayaa waxaa shaydaankaas ina kayda shaydaani kaana daciifan buu aleeyay haddii laakiin alla aadan hoosgelin isaga waa ku arkayaa adiga ma aragtid waa kugu salladmayaa marka nacam waa kugu salladmayaa ayb meeshaas marka shaydaankii suuradiisii lagu arki maayo laakiin way dhici kartaa ambiyada qaarkooda nebiga waa kii cifriid ayaan salaada inuu iga gooyo damcay waa qabtay inaan ku xiraan damcay tiir masjidka tiirarkiisa ka mida waa kii yidhi nabiyullaahi sulaymaan suuratu saad inay u xirxirnaan jireen ayaan u tegi waaaakhariina muqaraniina fi lasfaad hada caطaa'unaa famnun aw amsik bigayri xisaab haddana ambiyada de ilaahay iyagu shakli suuro oo markaa iska suuradiisii aan ahayn oo markaa suuro ka gedisan ah in lagu arki karo way mu waa muuqanaysaa sidaas ayb laakiin isaga suuradii loo sameeyey innaga maku arkayno aayaddan sida ay tilmaamayso innaa anagu jacalna shayaadiina shayaadiintii waxaanu ka dhignay awliyaa kuwa u kaalmeeyo liladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin shayaadiintii waxay awliye u yihiin oy u kaalmeynayaan gaalada ibnu jariir wuxuu yidhi innaa jacalna shayaadiina waxaanu shayaadiintii ka dhignay nusaraa alkufaar gaalada kuwa u hiiliyo u gargaaro ayb kuwa marka aan ilaahayna waxidaynin rusushana aan rumaynaynin waidaa facaluu faaxishatan qaluu wajadnaa calayha aaba'ana wallahu amaranaa biha waidaa haddii facaluu ay sameeyaan faaxishatan xumi foolxumo qaaluu waxay dhahayaan wajadnaa calayha waxaanu ka helnay faaxishadani aaba'anaa aabbayaalkeen ayaan iyagoo ku taagan aan ka helnay wallaahu allana amaranaa waana amray bihaa faaxishadowna amray sidaasay dhahayaan qul waxaa tidhaahdaa ina allaha alle laa ya'muru ma amrayo bilfaxshaa'i xumi ataquuluuna miyaad odhanaysaan calallaahi alle korkiisa maa shay laa taclamuuna aydan garanaynin cilmi maba lihidiina juhaal baa tihiine inuu ilaahay waxaa amray seed ku garateen qul waxaa tidhaahdaa amara rabbii rabbigay wuxuu amray bilqisdi cadaalad towxiid iyo cadaalad buu rabbi amray wa aqiimuu wujuuhakum wa aqiimuu ooga wujuuhakum wajiyaalkiina ooga oo u jeediya cinda kulli masjidin masjid kastaa agtiisa wejigiina xagga alle u jeediya oo ilaahay keliya caabuda wadcuuhu tuuga oo caabuda alle mukhlisiina idinka oo u barax tirayo lahu lilaahi alle addiina diinka idinka u barax tirayo kamaa bada-akum siduu idiin bilaabay abuuristiinnii hore siduu idiin bilaabay ayaa tacuuduuna ku laa u laabanaysaan fariiqan xaal aad tihiin koox kooxda oo hadaa alla uu hanuuniyey iyo wa fariiqan xaal aad tihiin koox xaqa kooxda oo xaqa uu dhaboobay addalaalatu baadidu ay dhabowday calayhim iyaga korkooda ay ku dhabowday inahum iyaga ittakhaduu shayaadiina shayaadiintii waxay ka dhigteen awliyaa-a bay ka dhigteen awliyo min duunillaahi alla sokadiisa wayaxsabuuna waxay u malaynayaan annahum iyagu muhtaduuna inay hanuunsan yihiin aayaddan akharu lmufasiriin waxay leeyihiin sababu nusuulka aayaddan waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aaba'anaa sababu nusuulkeeda waxay ahayd nimankani waxay yaqaaneen quraysh iyo inta kale ayay carab ahaayeen ninka qurashiga ah ee maka degan isaga marka uu dawaafka sameynayo dharkiisa iskama bixi jirin dadka kale carabta kale laakiin ee ayagu kor ka imaanayaan marka ay dawaafayaan dharka waa iska bixin jireen iyagoo qaawan bay dawaafi jireen shaydaankaana u aqriyey shaydaankuna waxa uu ku yidhi dhar aada ilaahay ku caasiseen beytka alle hala teginina bal fiiri marka meesha uu kasoo galay wuxuu kasoo gelayaa qadiyad diineedu uga dhigayaa marka dad yani wuxuu ka dhigayaa iyagii marka waxa ay sameynayaan waxay u sameynayaan dhar aada ilaahay ugu ugu caasiseen ood ugu dambowdeen seed beytka ilaahay ku gelinaysaan waxaasuu ka dhaadhiciyey dharkii waa ka dhigay marka waa shaqo labaaduu qoladaa ka qabsaday dhar dhigiddaas unbaa shaqo u ah ayb dharkii markuu ka daadiyey nimankiina maalintii bay dawaafi jireen haweenkuna waxay dawaafi jireen habeenkii markaasay waxay dhihi jirtay haweentu alyawma yabduu bacduhu aw kulluhu wamaa badaa minhu falaa uxilluhu maanta ayaa cawradeydu ay qaar ka mida soo muuqanaysaa amase kulligeed baa muuqanayso famaa badaa minhu wixii bannaanka yimid oo soo muuqdayna falaa uxilluhu qofna u xalaaleyn maayen waxaasay dhahayaan marka naagihii qawanaantaana waa ku dawaafayaan kacbada ha la yaabin iyaga laftooda bani aadam maskax la siiyey ahaayeen shaydaankii baa marka sidaas marka u dhumiyey haddii innaga caadaadkeenna dib loogu laabto wax fara badanna waxaa laga helayaa diin aan loo lagu salaynin markaad u fiirsatana caqli caqli inta lagu saleeyay haddana caqligu ay ka baxsan tahay shaydaan unbaa iyadana marka un ka shaqeeyey wax kale maaha xaaladaas marka faaxishadu aayadda ay sheegaysa taas waayo marka qaawanaan in kacbada lagu dawaafo waayo faaxishadu wa idaa haddii facaluu ay sameeyaan faaxishatan xumi xumidaana marka waxay tahay qaawanaan in kacbadii lagu dawaafo qaaluu waxay dhahayaan wajadnaa calayha waxaanu ka helnay tan korkeeda aaba'anaa aab wajadnaa aaba'anaa aabbayaalkeen baan helnay calayha cala alfaaxishati faaxishada korkeeda inay ku sugan yihiin aabbayaalkeenaan saan ku aragnay waa daliilkooda koowaad wallaahu alle ayaa amaranaa bihaana amray marka allaana amray maxay ka wadaan marka kitaab buu nagu amray miyay ka wadaan maye waxay ujeedaan maadaama aan sidaan samaynay ilaahayna uusanna halaagin macnaheedu waxay tahay qadar ilaahay baan ku samaynay arrintan mar haddii qadar alla aan ku samaynay ilaahaabana amrayba marka amarkii qadarkii bay ka dhigeen aayatul ancaam tii aan ku sheegnay marka waa in la kala soocaa almru اdiiniyu walmru اlkowniyu اlqadariyu in la kala sooco waay amarka alle ee kowniga asaga ee qadariga ah wax allaale wixii ilaahay qadar ahaan oo u amray inay dhacaan kulligood inuu ilaahay wada jecel yahay maaha wax badanoo alle necab yahay baa haddana qadar ahaan dhacayo oo isaga xikmad uu ka leeyahay alle laakiin almru sharciyu diiniyu arrinka sharciga ee diiniga ah kaas waay kan alla uu jecel yahay lana dhihi kara ilaahay dadka kaasuu amray sharci ahaan iyaga marka waxay leeyihiin mar haddiiba ilaahay noo qadaray waabana amrayba marka sidan buu raalli ka yahay oo u rabaa waana arrin marka qalad uu ku jiro marka alla wuxuu leeyahay qul waxaa tidhaahdaa in allaha alla laa ya'muru ma amraya bilfaxshaa'i fuxshi iyo xumaan ilaahay ma amrayo ataquuluuna miyaad odhanaysaan cala allahi alla korkiisa maa shay laa taclamuuna aydan garanaynin yaa idiin sheegay inuu ilaahay waxaan amray maba garanaysaane qul waxaa tidhaahdaa amara rabbii rabbigay wuxuu amray bilqisdi cadaalad buu amray cadaaladana marka tawxiid weeyaan wa aqiimuu ooga wa an aqiimuu yacni ey aqiimuu ooga ayuu alla amray wujuuhakum wajiyaalkiina cinda kulli masjidin masjid kastaa agtiisa marka waxaa laga wadaa sujuudiina alle keliya khaalis uga yeela dabarina macnahaasuu rajaxay macno kale wuxuu leeyay mar kastood tukanaysaan kacbada u jeesta laba tafsiir waay markaad tukanaysaan kacbada qaabila iyo wa aqiimuu wujuuhakum cinda kulli masjidin mar walbood sujuudaysaan ilaahay dartii u sujuuda ilaahay xaggiisa u sujuuda isaga caabuda macnahaasaadna moodaa inuu yahay macnaha aada u xoog badan oo ibnu jariirna kaasuu doortay ayb wadcuuhu tuuga oo caabuda wadcuu tuuga oo caabuda hu alleh mukhlisiina idinkoo u baraxtiraya lahu lilaahi alla addiina diinka kamaa bada-akum siduu alla idinku bilaabay ayaa tacuuduuna u laabanaysaan meeshaan marka kamaa bada-akum tacuuduun laba tafsiir baa ku jirto macnaa tafsiir marka wuxuu leeyahay kamaa khalaqakum sidii allah uu idin abuuray idinkoon waxba ahayn walam takuunuu shay-an idinkoon waxba ahayn siduu alla idiin abuuray kadalika ayaa bachiga iyo isa soo bixintuna saasoo kale alla idiin soo bixinaya markii hore uu idin abuuray idinkoon waxba ahayn idinkoo wax idinka hareen alla idinma soo bixi weynin aayadda sidaa marka haddii loo dhiga bachiga ayay daliil u tahay ayb tacuuduun marka waa lagu istaagaa meesha marka fariiqan haddaa marka waxay noqonaysaa jumlo cusub oo dadkii markuu saa alla uu abuuray fariiqan qeyb haddaa alla waa hanuuniyey waayo marka tafsiir kalena wuxuu leeyahay kamaa bada-akum tacuuduuna waxaa laga wadaa sidii alla markii hore looxulmaxfuudka idinkugu qoray shaqinimo iyo saciidnimo wixii alla uu idiin qoray ayaad aakhirana ahaanaysaan waay ninkii loo qoray shaqaawo iyo dhurdarsi iyo inuu ayaan darsado oo uu nasiib laawo ou noqdo aakhirana nasiib laawo u noqona ninkii alla uu u qoray saciidnimo iyo liibaanna aakhirana waa liibaanaya marka qofku wuxuu ku noolaado ayaa lagu soo bixina axaadiis badanaana sidaa tilmaamayso ayb oo nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi yubcathu kullu cabdin calaa maa maata calayhi qof kastaa waxaa lagu soo saarayaa wixii uu ku dhintay almu'minu calaa iimaanihi waalkaafiru calaa kufrihi muminkana iimaankiisa kaafirkana kufrigiisa haddii marka tafsiirkaas aan ku wadno macnuhu wuxuu noqonayaa kamaa bada-akum siduu alla idinku bilaabay oo uu qadarkii hore shaqinimo iyo wixii alla idinku idi markuu idin abuurayey malagu idi uu amray inuu idinku qoro shaqinimo iyo saciidnimo yaa tacuuduuna u laabanaysaan fariiqan xaal aad tihiin markaas saas baad u laabanaysaan fariiqan marka waa la xaaleyna ayb ay fariiqayni xaal idinkoo laba koox a baad noqonaysaan w aakhiro aada laabanaysaan qole hanuuntay iyo qolo baadiyooday fariiqan xaal aad tihiin koox fariiqan xaal ay koox yihiin hadaa kooxdaasoo hadaa ay hadallaahu alla uu hanuuniyo wa fariiqan kooxna xaqa waxaa dhabowday calayhim iyaga korkooda addalaalatu baadidii baa ku dhabowday oo ku degtay marka hadaa iyo xaqa iyo fariiqantaa laga sifaynaa xaqadana fariiqanta dambaa laga sifaynaa iyadana waqad xaqat calayhim adalaala saas oo kalena waay fariiqantana marka iyada waa la xaaleynayaa kamaa tacuuduuna waawda ku jirtaa laga xaaleynayaa kamaa bada-akum siduu idiin bilaabay yaa tacuuduuna laabanaysaan xaala kownikum fariiqayni aada tihiin idinkoo laba koox ah markaas labadii kooxaa la kala tafsiiliyey fariiqan koox hadaa alla waa hanuuniyey wa fariiqan kooxna xaqa calayhim adalaalatu baadidiibaa korkooda ku degtay inahum iyagu ittakhaduu waxay ka dhigteen ashayaadiina shayaadiinta ayay owliyaa-a ka dhigteen shayaadiintiibay owliye ka dhigteen garab iyo kalgacal ayay ka dhigteen min duunillaahi alla sukadiisa wayaxsabuuna waxayna u qabaan oy malaynayaan anahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan inay yihiin sidaabay isu haystaan meeshaan marka ibnu jariir faa-iidow ka bixiyo wuxuu leeyahay gaalku isaga inuu isku haysto inuu diin saxa ku taagan yahay cudurdaar u noqon maysa isaga yacnii inuu aaminsan yahay inuu xaq ku taagan yahay la dhihi maayo xujadii weli kuma oogmin cudurdaar bau haystaa maadaama uu diintan uu haysto isaga uu u haysto inay xaq tahay aayaddu taa inaynan cudurdaar noqonaynin baa laga fahmaa buu leeyahay leanna alla gaalo ayuu ku tilmaamay ayagoo kuwa hanuunsan isu haysto wayaxsabuuna anahum muhtaduun inay hanuunsan yihiin bay u malaynayaan waana gaalo marka macnuhu muxuu noqonayaa iyaga dannigooda iyo maladoodu arrintu ma ahan meeshaas marka waxaa yar ku dhega marka ama qabsado dadkan iyagu dhahayo cumuuman ama mutlaqan jaahilnimada iyo cilmi la-aanta qofna looguma cudur daari karo dadkan iyaga marka qofku hadduu gaalnimo ku dhaco bis waaso u gaaloobay ninkaani marka waxaanu inay gaalnimo yihiin ma yaqaanaa ma yaqaano la fiirin maayo laakiin nusuustu nabiga sal ll slam axaadiidtiisa ee waxaa laga helayaa nusuus tilmaamaysa dad shay gaalnimo ah sameeyey haddana aan gaalnimadii lagu kor dejinin korkooda sababtuna ay tahay jaahilnimo iyaga marka laga helay darteed idan marka jaahilnimadaa laba ah marka mid laysugu cudur daaraayo iyo mid aan laysugu cudur daari karin jaahilnimo adiga aada xaqa u jeedid haddaad isku daydo inaad akhriso ogaan kartid oo adiga aadan rabin laakiin adaa kasii jeedo markii lagu keeno dacwadii iyo diinkii ma rabtid icraad icraad baad samaynaysaa icraadkaas jaahilnimada ka dhalato laysuguma cudur daaraayo waana midka hadda aayaddu ay ka warramayso wayaxsabuuna annahum muhtaduun haddii dacwadii laguu soo bandhigaayo igadaa igadaa aa leedahay nin maskax le baad tahay haddaad maanta isku daydo islaamkan iyo nebi maxamed wuxuu la yimid saa haddaad u akriso waad fahmi kartaa laakiin ma soo rogaysidba ma soo rogaysid kaasi cudurdaar ma leh leanna waa mufarid waa qof isaga gabood falay waay laakiin midka wax rogiddiiba aan la tusinba meelay wax jiraan iyo rasuul in lasoo diray wax akris ma yaqaan cid wax u sheegaysa male ka noocaasoo kalea see noqonaa kaas de wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulan aan ugu tegaynaa waana jiri karaan dad sidaas oo kale ah walidaalika aayadda markuu dabari macnahan oo kale ka sheegay alcallaamatu maxamed alamin ashanqiiti adwaa lbayaanka wuxuu yidhi hadihi nusuus اlqur'aaniyatu nusuustan qur'aaniga ah tadulu calaa ana alkaafira waxay tusaysaa gaalka laa yanfacuhu danuhu maladiisa inaynan waxba u taraynin calaa an annahu calaa hudan inuu hanuun ku taagan yahay inuu isaga isu haysto inaynan waxba u taraynin liana aladillata fiiri liana aladillata alatii jaaءat biha arusulu lam tatruk fi lxaqi labsan walaa shubhatan lianna adilada ay rusushu la timid qur-aanku uu la yimid qof shubho wato ugama aynan tegin ee qof ugama aynan tegin xaqa dhexdiisa kagama aynan tegin labsi iyo shubho macnaa xaqu waa cad yahay buu ka wadaa ninkii isku daya inuu fiiriyo walaakina alkaafira laakiin gaalka lishiddati tacasubihi lilkufri tacasubka aadka u daran ee uu u tacasubaya gaalnimada laa yakaadu yufakiru fi ladillati alatii hiya kashamsi fii raabicati nahaar gaalnimadii buu aada u jecel yahay waa u tacasubayaa xataa waqti yar ma siinayo inuu fiiriyo adilada isaga kasoo horjeedo ayb lajaajan fi lbaili wacinaadan madax adayg iyo baailka uu ku doodayo darteed falidalika kaana gayra macduurin sidaa darteed buu wuxuu noqday qof aan macduur ahayn leanna isagaa kasii jeedaba waalcilmu cinda allahi tacaala sidaasu aayaddan u tawjiihiyey markawaana tawjiihaad sadiid u ah waanaad arkaysaa gaalada zamankan joogto weliba kuwooda wax bartay oo xoogaa wax akriyo waxa islaamka ay uga joogaan agharkooda markaan iska daayo kuwa islaamka yacni ayagu intay wax ka akriyeen dagaalka iyo kula jira xagga ay dhig kuwa caamada ah qofka caadiga iska caamada oo leymaanka ah qofka caamiga caadiga ah ee mushkilada haysata waxay tahay icraaq aniga wuxuu leeyahy islaamka waxna kama sheegaayi mana nacaayo mana jeclaanayo uu kuleeyahy na maxaa iga galayba waa iska shaqaysanaa dadna ma dulminaayo shaqadeydaan aadayaa shahawaadkaygan kalaan gudanayaa bis ma rabo haddaa kusoo qaadood isku daydo inaad kala sheekaysato oo tiraadid war bal arrimahan iyo ka waran waxaa laga yaabaa marka inuu yidhaahdo mar dambeba inuusan kula hadlin ama inuu ku yidhaahdo iga daa ama inuu ku yidhaahdo waa fiican yahay waxaan haa waa fiican yahy waa fiican yahay waa isdhaafsiinaa la yidhahda waa isdhaafsiinayaa si aa si uunan u akrinin marka la lianna maxaa yeelay adiladan diiniga ah qofka si fiican u akriyo xaq waa u caddaana shaki male ninkii marka aan akrinin ee akriskeeda ka tegay cudurdaar ma yeelana marka ee akrin karana ma yeelanayo ninkaasi marka inuu xaq ku taagan yahay inuu isu haystaa waxba u tari mayso walidaalika waxaan aragnay meelaha aada qofka isku dayo inuu fahmo qur-aanka inta badan waa muslimayaa waxaa la yaab kale waxaa ka mid a qof baa wuxuu ku muslimayaa meel islaamka lagu caynayo dad baa marka waxay qabanayaan doodo hadallo ayay qabanayaan islaamka ay wax uga sheegayaan qof aan awalba waxaan iyo baabkan ku jirin baa dhagaysanaya markaasuu isleeyahay war dadkan wax laga sheegayo horta balaqri waxooda ilaa dadka isku mid maaha bani aadamka ilaahay hanuun ugu talagalana waa hanuunayaan bartaasu wuxuu ka bilaabayaa inuu wax akriyo marka markuu wax akriyana waa islaamayaa marka waa sida sheekh maxamed alamiin shanqiidi uu tilmaamayo wuxuu leeyahay maxaa yeelay isagaan ku fakaraynin gaalka nacam ayb liana aladilata alatii jaaءat biha arusulu lam tatruk fi lxaqi labsan walaa shubhatan dadkan marka takfiirka oo iyagana ku dhegaya oo dhahaya wax cudurdaar la yihaha ma jira iyagana de cudurdaarku inuu jiro nusuus badan baa tilmaamayso ninkii markaan dhinto halay guba yidhi markaan dhinto ilmihiisiiba ula dardaarmay wax camala ma samaysanin buu yidhi aniga oo khayra haddaan dhinto iguba dambaskaygana maalin dabayl badan meel walba ku kala firdhiya maxaa yeelay wuxuu yidhi haddiiba ilaahay aniga i awoodo inuu isoo celiyo waa i cadaabaa buu yidhi wuxuu isku dayay inuu alla ka fakado muxuuna fahmay wuxuu is yidhi qudrada alle ma awoodayo alle haddii dambas aada noqoto meel walba lagu kala firdhiyo kuma soo celin karo is yidhi alla waa soo celiyey maxaa kugu xambaaray buu yidhi cabsi unbaa igu xambaartay cabsidiibuu darteed buu la jaahil noqday markaasaa ilaahay u dembi dhaafay marka ilaahay waa u dembi dhaafay macnaheeda gaalnimadii gaal ma noqonin wa leanna gaal hadduu noqon lahaa kuna dhimo lahay gaalnimada looma dembi dhaafeen banaan ninkaasi marka gaalnimadii waa ku dhacay maxaa laakiin loogu cudur daaray jahliga qabsaday wayna fara badan tahay nusuusta sidaas oo kale ah xadiidkaasna culummada markay sharxayaan waxay keenaan ama laga qaadanaa bay yidhaahdaan alcudru biljahli laakiin jahliga isagaan marka mutlaq iska ahaynoo wuxuu u baahan yahay marka masalada in aada looga fiirsado dadka qaarna waa ku talax tagaan qaarna maba jira yidhaahdaan xaquna waa wasab masaa-isha laga jaahil noqon karaana isku wada mid maaha qaar baan laga jaahil noqon karin kuwana waa laga jaahil noqon karaa nin baa wuxuu ka jaahil noqon karaa mas'alo meel waadix ka ah ayb waxyaabahaas dhan iyadana fiirin bay u baahan yihiin masaa-isha daahirka iyo kuwa khafiga ah yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid yaa bani aadama bani aadamow khuduu qaata ziinatakum quruxdiina iyo ziinadiina qaata cinda kuli masjidin salaad kasta agteeda wakuluu cuna washrabuu caba walaa tusrifuu ha xadgudbinina inahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbo qul waxaad tidhaahdaa man yaa xarama xarimay ziinat allaahi ilaahay quruxdiisa yaa diiday oo xarimay allatii ziinada oo akhraja alla uu soo saaray licibaadihi addoommadiisa uu usoo saaray waatayibaati waxyaabaha xalaasha ayaa xarimay min arisqi xaal ou risqigu ka mid yahay min arisqi xaal ou risqiga ka ahaaday qul waxaad tidhaahdaa hiya iyadu ziinada iyo dayibaadkuba liladiina kuwiibaa iskale aamanuu rumeeyey fi lxayaati noloshii addunyaa dhoweyd khaalisatan xaalay tahay gooni ay u tahay u barax tiran tahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana iyadoo iyagu u barax tiran tahay kadalika sidaadaas oo kale nufasilu u kala bixbixinaynaa al aayaati aayaadka liqowmin qolo yaclamuuna garanayaan aayaddan iyadana biitifaaqi alculamaa waxay leeyihiin waxay ka waramaysaa salaada marka la tukanayo in cawrada la asturto satru lcawrati fi salaa ayb marka dawaafkii maadaama aan kasoo hadalnay salaadii marka iyada in cawradii lagu asturto yaa bani aadama bani aadamow khuduu qaata ziinatakum quruxdiina ziinada marka waxaa loo jeedaa cawrada asturta ayb cawrada marka ninkuna xudunta ilaa jilibka inta udhaxaysa waa jilibku ma ku jiraa mase kuma jiro khilaaf baa ku jiro nacam laakiin madhabta alimaamu shaafici jilibka waa ku jiraa waa cawro xuduntuna waa ku jirtaa iyadana waa cawro nin marka uu yahay haween marka ay tahayna salaada marka la joogo iyada dhan waa cawro wejiga iyo marka laga reebo kafaynka salaada marka la joogo waa biitifaaq iyada cawratu lmar'ati fi salaa waxa weeyaan inta aan ka ahayn wejiga iyo calaacalahaas salaada marka aynan joogin oo rag ajaaniba ama banaanka ay baxayso ama rag ajaaniba ay arkayso iyo ama meel markaa yacni gurigeedii aan ahayn cawratulmara maxay noqonaysaa meeshaas marka ahlucilmigu waa isku khilaafeen meeshay iskaga khilaafeenna waxay tahay qaar baa waxay yidhaahdeen jirkeeda oo dhan waa cawro macal wejigu waa cawro in la asturaana waa waajib a-imada qaar baa saa ku tegay jumhuuru ahlilcilmi culimada laakiin say u badan yihiin waxa weeyaan wejiga iyo calaacashu cawro ma aha sida salaadoo kale yaanay cawro u ahayn khaarijka salaadana haddana laakiin inay daboolato wejigeedu waxay leeyihiin waa mustaxab waana sunno ayb laakiin waajib ka dhigi maayaano waa dembaabaysaa ma dhahayaan akharu ahlilcilmi walidaalika marka weji daboolku caado carbeed keliya maaha oo in la yidhaahdo waa caado carbeed waa edabdaro iyo jahli bal carabtu kutubta tafsiirka waxay tilmaamayaanba inay wejiga faydo jireenba nacam bal inay jirkooda xataa tabaruj samay jireen walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa indhashareerka marka ama wejiga oo haweentu ay daboosho yacni waa caado islaami ah oo islaamku soo gaaray yacni islaamku ou qariraan u jeedaa waxaana kutusaya nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi laa tantaqibu lmar'atu lmuxrimatu walaa talbasu lqufaazayn haweenta muxrimadda ah oo xajka markay xarmato ama ay cumro xarmato niqaabka ma niqaabanaysu yihi nabiga sal l l slam maxaa laga qaadanaa marka marka aynan cumro iyo xaj ku jirin waa niqaabo kartaa soo maaha xadiid ma yahay mase maaha marka waa xadiid saxiixa nacam weji in la daboolaa diin maahan diin waayo nacam xadiidkaasaa tilmaamaya nacam ee ta labaad waxay tahay haddana annaga madhabteenna shaaficiyada iyada maxay ka qabtaana kitaabka ugu yar kutubta aan dhigano qofkuba ku bilowdo safiinaha naagta cawradeeda kulluhaa waay weli iyadoo dhan bxa cinda xadrati alajaanib nimanka ajaanibka ag ajaanibta agtooda marka ay joogto iyada dhan waa cawrow leeyahay nacam xaggaa laga maray marka nacam iyadana nacam xaggee laga aaday marka nacam markay salaada dukanaysa dabcan waa labadan laakiin isaga wuxuu leeyahay salaada marka aanay tukanaynin oo bixadrati alajaanib iyadoo dhan waa cawro waa isdaboole kulligii idan marka wejiga iyo calaacalihii ama ha la yidhaha waa cawro ama ma aha in la daboolan karo haweentu ay daboolan karta iyada war ma leh nacam ayb dadka marka ku howlan oo shaqo ka dhigtay iyaga marka yacni waxaas fiiqidooda iyo ka daba orodkooda iyo shaqada ka dhigtay waa un shaqo marka qof iska saaqid ah shaqadiisoo kale waa nacam oo wuxuu qabtala shaqadii isaga la rabay oo u idmanaayna ma qabanayo waxyaabo kaleo marka wuxuu ka daba ordayaa shahawaadkiisa iyo isaga hawadiisu ay siisay cid u dirtayna hadda oo banaanka iskeenaysana aanay jirin marka waa mushkila taas nacam ayb waxaase kasii xun kuwaasi kuwa iyaguna magac diineed intay sheegtaan haddana dhahaya waxaasi waa mamnuuc mana la ogolo mana banaana waana diin cusub kuwa dhahayo oo haddana diin ku tacalluqa ayb cawratulmara iyada marka xaalkeedu sidaas waaye intaa waxaa sii dheer marka ziinada cawradii hadday intaa noqotay salaada marka la tukanayana in la asturo la rabo ziinada ragga maxay ku darayaan ragga waxay ku darayaan markay tukanayaan garbaha inay dabooshaan ama shaati ha gashto ama qamiis ha gashto ama go- ama cimaamad haku ha isa saaro korkiisa ha saaro sidaas marka ayaa laga rabaa oo nabiga sala allahu alayh wali wasalam wuxuu reebay qof inuu tukado laysa calaa caatiqihi shay-un nin inuu salaad tukado iyadoo garabkiisu waxba aynan saarnayn marka waxaa wanaagsan ziinaduna ay keenaysaa ninkii laba mara leh laba mara inuu labadaas mara midna inuu kor ku daboosho midna hoos ayb waxaa kaloo nimanka laga xarimay dharka iyo libaaska marka laga hadlayo xariirta xariirta dharkan xariirta ama silkiga la yiraa ma labisanaya nimanka naagaha waa loo ogolyahay oo nabiga sal ll l slam ummadeyda waa laga xarimay buu yiri ee nin iyo naag labadaba waxaa ka xariman dhar ku dhegan inay qaataan haweenkuna looma ogola nimankana looma ogola dhar aada ugu dhegan oo jirkooda sawirayo lafihii iyo jirkii mafaatintii jirka ayb qofku marka dhar nafasa inuu gashto hadduu ama qamiis gashanayo nebigu qamiisku ugu jeclaa dharkiisa haddii uu gashanayo dhar kalena inay noqdaan dhar uun markaa waasaca oo cawradiisa xaniyihiisa aan ku dhegaynin oon dabadiisii aan ku dhegaynin oo shaatiga iyo markuu yahayna inuu shaatigu shaati dheer uu noqdo maxaa yeelay shaatiyadan gaagaaban qofkii shaatigii waa gaaban yahay markuu rukuucayo kor buu aadayaa markaasaa qofkii dabadiisii baa muuqanaysa salaadna waa ku jira eber waayo salaadaas nacam leanna cawraba uma dedna ninkii ka gadaaleeyey waa fidneeyey waxyaabahan marka dharka laga dhigana ilaahay ha laga cabsado masaajidda ilaahay waxaas yaan loo soo qaadanin marar badanna waa laga hadlay waxaa kaloo ragga ziinadooda aan loo ogolayn inay dharka anqowyada ka hoos mariyaan oo nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi maa asfala alkacbayni fa fi nnaar wixii labada anqow ka hooseeya naar waa naaruu yihi nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam aduu marka wixii waxyaabahaas laga waayo ninku inuu markaa waxaa ku labisto ayb haweenku ayagoona de xijaabkooda iyo suuratu nuur ama suuratu laxzaab aan ugu tegaynaa shuruudda laga rabo ee waxaa kaloo weheliyey inuusan noqonin dharka uu qaadanayo shicaar gaalo dhar calaamad gaalo bis u ah maaha inuu qaato oo dharka marka calaamad gaalo bis u ah oo dad macnaha gaalaa keligooda qaato iyagoo una calaamad u yahay ma la qaadanayo leanna nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi man tashabaha biqowmin fa huwa minhum waa la iska ilaalinaa marka taas waxaa kaloo la reebay libaas la yidhaha libaasu shuhra dharka libaasu shuhra la yidhaha libaasu shuhra waxaa la yidhaha dharka dadka indhahaaga ee indhahooda soo jiidanayo laba siba waa usoo jiidan karaa xagga sareynta iyo xagga liidnaanta maradan waxaa laga yaabaa waaba maro marka boqorada ay qaataan maalan qof miskiina maba gooy kara maalan waxaa laga yaabaa surwaalka ama shaatigu marka laysu geeyo saddex kun oo dollar inay yihiin adigii oo iska miskiina ama dhabaqa iska shaqaalo un axoogsata iska aha dharkaas xiratay waa lagu fiirfiirinayaa maanta dhan lama ogola marka nebiga sal ll ly slam waa reebay dhar adiga marka lagugu fiirfiirinaya indhahaaga soo jiito liidnaantana waa shuhradu waa keentaayo maro qofkuba isdhahaya war ninkaani maxishoonaya miya mauuna waxba isku falaynin dhar marka xagga liidnaanta sidaa ahna waa iska ilaalinaya dadka shaydaanku marba waxbuu ka dhaadhiciyaa zamankan waxaad arkaysaa dhar aada la yaabayso oo raggu ay wataan qaarkood dharkii surwaalkii waa la soo gadayaa ama marka horeba warshaddaa waxay ku samaynaysaa dhar go-go-anay samaynaysaa waa dhar jeexjeexan surwaalkii marka halkan waa ka jeexjeexan yahay xoogaa kadib waa jeexjeexan yahay kor haddii la aado waa jeexjeexan yahay soo ma arkin marka dhar jeexjeexan sidiisaba yani aada moodid sakiin in la mariyey waxaas marka maxay u sameyn in la fiiriya ay rabaan badanaana dadka waxaas qaato ama waxaas xiiseeyo dad nafsiyan liito waay si marka waxay rabaan waa isku soo kabaan qof muslima marka waxaas inuu yeelo uu sameeyo ama u qaato ma aha libaasu shuhra marka dhankou doonaba ha ahaado waa layska ilaalina waxyaabahaas baa marka dharka iyo ugu muhiimsan culimadana dal ziinada ama libaasku kutubta xadiidka kitaab dhanay u gooni yeelaan oo ama kitaabu libaas bay dhahaan ama kitaabu ziina ayay yidhaahdaan marka ziinada kuwa tan banaan midaan banaanayn qofku inuu ogaadaa laga rabaa si uu marka aakhiradiisa wax saxan uu la aado ayb yaa bani aadama bani aadamow khuduu waxaa kaloo hadda soo kordhay beryahan dambe iyadana ee dadka marka ay jaamacadaha ka qalin jabiyaan oo kale dharka ay xiranayaan dharkan madow ee dhirirka badan ama koofiyaha sidaas oo kale u samaysan ee dadka graduationka iyo sameeya ay qaataan mar waa isku dayay inaan baxdiyo usuushiisana marka aan ogaadon ka daba tago ima dhammaystirmin marka ma raba inaan marka usuushiisu waxay tahay hadda inaan gala ma rabo laakiin qofka sidiisa waxaa laga rabaa wax uusan ogeyn caadada ka dambayso iyo waxa uu yahay iyo xaalkiisu sida yacni meesha laga keenay waxba aanu ka ogeyn isagoon aada uga fiirsanin ama ogaanin maahan inuu sameeyo leanna waxaa laga yaabaa hadhow inay noqoto caadadaani caado kirishtaan waa dhici karta caado majuus inay noqoto caado giriig inay noqoto ilaahyadooda iyo ka iyo meelahooda kanaystooda iyo inay markaa yacni duquusaadkooda waxay ku sameeyaan inay tahay baa laga yaabaa inay dhici karto mar haddii marka khatarna uu yeelan karo si kale wax kalena uu yeelan karo dhar oo hadda caadi loo qaatana uusan ahayn in layska daayo waa mushkilada marka haddii marka dhaqan meel ka jiro haddii waddankan lagu furo dhexdiisa waa dhibaato dhulkaas gaalada waxyaabahaas layskuma qasbo ardayga markuu graduation sameynayo qasab maaha xataa inuu xaflad taga qasab maaha naag inuu salaamo xaflad inuu taga qasab maaha gurigiisay ugu imaanaya shahaadada haddii uu doono ama transcriptionka mushkilada halkan ka jirta laakiin waxay tahay waxbarashadiibaa waxay ka timid dadka jaamacadaha leh ama jaamacadaha ku howlan baa waxay noqdeen dad diin ka fog markaasay gaalkiiba ka dheereeyeen mararka qaar oo jaamacadaha qaar waa qasabay leeyihiin haddii kale shahaado ku siin mayno oo ninkan shahaadada waa shaqaystay lacagow la baxay wixii laga rabay iyo conditionskii waa buuxiyey shuruudihii maxaad uga haysataa maradaan maa uga haysataa keliya na waa khalad dhibka waddankan ka jirayna ka mid taha meel laga dacwoodaana ma leh nin walbaa sida uu rabaa qaanuun u noqotay marka na kuwo waxay leeyihin annaga kugu qasbi mayna laakiin lixdan dollaraa lagaaga kirayna ken yaa allah marka waxaasi meesha ay dhaqankaanu ka yimid lagama isticmaalo xataa nacam maxaa dhulkan marka waajib looga dhigaana ayb bahalkaas marka meelahaasna marka in laga fiirsaday u baahan tahay aada markaas yacni loo ogaado qofkii hadda baxhi ka sameeyeyna wixii markaa uu ka helay waa waa inuu markaas fiiriyo culummada u geeyo si markaas wixii xugun diini ah la arko ayb qolooyinkan iyaguna marka qawaaniinta iyo ka shaqeeyo iyaguna maxkamad beenaadka iyo fadhiyo ilaa maxkamadan sharci alla wax ku xukumeynin sharcan maxkamad beena oon saxnayn kuwaas iyaguna dhar waxay xirtaan ay xirtaan qudaada gaalada dharkoodao kale iyaguna qaataan iyada lafteeda marka wax saxa maaha ayb yaa bani aadama bani aadamow khuduu qaata ziinatakum quruxdiina qaata cinda kulli masjidin salaad kasta agteeda wa kuluu cuna washrabuu caba walaa tusrifuuha xadgudbinina oo cuniddii cabidii waa la ogolaaday walaa tusrifuuha xadgudbinina oo xadgudub la-aan marka wax ku cuna oo ku caba xadiidkii waa tow ahaa fain kaana laabudda fa hulutun liطacaamihi wa hulutun lisharaabihi wa hulutun linafasihi calooshii saddex intuu u qeybsada qeybna ha cuno qeyb cabitaankii ha ku shubo qeybna neefsashada iyo ha u baneeyo yaanu xadgudbin inahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbo qul waxaa tidhaahdaa man yaa xarama xarima xarimay ziinat allaahi ilaahay ziinadiisa allatii ziinada oo akhraja oo usoo saaray licibaadihi addoommadiisa oo usoo saaray waayibaati waxyaabaha wanaagsan ee ayibaadkii xalaasha min arisqi risqigiisa xaalay yihiin yaa xarimay waa istifhaam inkaari ah aayad suuratu naxlina alla wuxuu ku yidhi walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaal wahada xaraamu litaftaruu calى اllahi اlkadib suuratu yunusna alle wuxuu yihi qul araأytm ma anzla allahu lakum min risqi fajacaltum minhu xaraama waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun qul waxaa tiraahdaa hiya iyadu ziinada iyo ayibaadku liladiina kuwiibaa iskale aamanuu rumeeyeen fi lxayaati noloshii addunyaa dhoweyd dhexdeeda nolosha adduunyada mu'miniinta iska leh laakiin waa lala leeyahay mus mu'miniinta iyo gaalada labadaba waa leeyihiin qaybta dambaana ku tusayso khaalisatan xaalay tahay mid la barax tiray yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana la barax tiray oo maalinta qiyaamaha yaa loo barax tirayna mu'miniinta bis gaaladii marka ziinadaas iyo dayibaadkaasi ma helayaan ayaga maalinta qiyaama kadalika sidaadaas oo kale nufasilu nufasilu aan u kala dhigdhigaynaa alaayaati aayaadka liqowmin qolaan u kala dhigdhigaynaa yaclamuuna garanayaan qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan marka idinku waxaad iska xarimtaan xaaraan xaaraan ma noqonayaane xaaraanti waa tan qul waxaad tidhaahdaa inamaa wax kale maahane xarama rabbiya rabbigay wuxuu xarimay alfawaaxisha dunuubta foosha xun maabuu xarimay dahara muuqday oo minhaa iyada ka mid ah iyo wamaa ayuu xarimay batana qarsoonaaday walithma dembigiibuu xarimay walbaqya gardaradiibuu xarimay bigayri alxaqi xaq la-aan la ysku gardaraysto gardarro haddii la sheega gardarro xaq maba noqon kartaba bigayri lxaqi marka waa ziyaada oo marka xumaanteeda la ystusayo wa an tushrikuu inaad la wadaajisaan billaahi alle maa shay aad la wadaajisaan wixii uu lahaa aada la siisaan lam yunazil ounan soo dejinin bihi maaga cibaadadiisa iyo wadaajintiisa suldaanan wax xujaa ounan usoo dejinin wa an taquuluu iyo inaad tiraahdaan cala allahi allo korkiisa maa shay aad ku tiraahdaan laa taclamuuna aydan garanaynin halkanna marka waa dunuubta waaweyn qul waxaa tiraahdaa inamaa xarama rabbi rabbigay wuxuu xarimay alfawaaxisha dunuubta foosha xun maa wixii dahara muuqdayoo minhaa iyada ka mid ah iyo wamaa wixii batana qarsoonaaday walithma dembigiiba mamnu ayuu xarimay alle walbaqya gardarada dadka la gardaraysto bigayri lxaqi xaq la-aan xaal uu ku dheehan yahay qofka gardaraysanaya wa an tushrikuu inaad la wadaajisaan billaahi alle wixii uu lahaa maa axad lam yunazil ounan soo dejinin alle bihi shayga cibaadadiisa suldaanan waxujaa unan usoo dejinin waa shirkigii wa an taquuluu inaad tiraahdaan cala allahi allo korkiisa maa shay laa taclamuuna aydnan ogeyn inaa ilaahay masabidataan wax ka daran male dunuubta marka culimada waxay leeyihiin sida ay u kala daran yihiin u kala waaweyn yihiin baa loo dabamariyey ayb fawaaxishtii baa la sheegay ismigii baa lagu xijiyey iyo baqyigii shirkigii baa la keenay kadibna waxaa lagu daray waa loo dambeysiiyey alqowlu cala allahi bilaa cilmin ilaahay in wax laga yiraahdo cilmi la-aan xukunka ilaahay waa saan saanuu ilaahay yidhi rasuulkaa saan xukumay allah xukumay oodan ogeyn markaas cilmina ulahayn waa dunuubta kan ugu daran waayo waxay yidhaahdaan culimada shirkigaba waxaa lagu sameeyey alqowlu cala allahi bilaa cilmin oo aayaddii hadda aan soo maraynay waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallahu amaranaa biha shirkigii markii la yidhi daliil u keena daliilkoodii muxuu noqday ilaahaana amray waa qowlun cala allahi bilaa cilmin ayb marka aayaddanna culimada waxay u keenaan dadka fatwada rido ama fatwoodo ahlna aan u ahayn cilmina aan u lahayn ayb dunuubtii marka sidaasay u kala daran tahay ta kaasaana marka u dambeeya waan taquluu cala allahi maa laa taclamuun oo marka xoolihii iyo beerihii iyo waxaan aad xarimaysaan waa ilaahay ood masabidanaysaan alla leeyahay walikulli ummatin ajal walikulli ummatin ummad dhammaanteed waxaa u sugnaaday ajalun waqti noloshoodu ku eg tahay ama adduunyadiiba ay ku eg tahay fa idaa haddii jaa-a ajaluhum waqtigoodii uu yimaado laa yasta'khiruuna dib dhici maayaan saacatan saacad walaa yastaqdimuuna hormari maayaan saacadna ma hormarayaan yaa bani aadama bani aadamow imaa ya'tiyannakum hadday idin yimaadaan rusulun rusul rususha oo minkum idinka idinka mid ah rususha oo yaqusuuna qisaynayaan calaykum korkiina ku qisaynayaan aayaatii aayaadkayga haddaba faman itaqaa qofkii dhowrsado wa aslaxa hagaajiyo camalkiisa falaa qawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum ma ahan iyagu yaxsanuuna kuwa murugayo dadkii marka labay noqonayaan waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna wastakbaruu isweyneysiiyey canhaa aayaadka xaggeeda iska weyneysiiyey aayaadkeenna ulaa-ika kuwaadaas asxaabu naari naarta asxaabteeday ahaanayaan hum iyagu khaalid hum iyagu khaaliduuna kuwa waaraya waayo fiiha naarta dhexdeeda walikulli ummatin ummad dhammaanteed waxaa u sugnaaday ajalun ajal muddo ayay leeyihiin oo ay cunayaan cabbayaan amase waqti bay leeyihiin cadaabku kusoo degaya fa idaa haddii jaa-a ajaluhum waqtigoodu uu yimaado laa yastaakiruuna laa yata-akharuuna ma dib dhacayaan saacatan saacad walaa yastaqdimuuna mana hormarayaanoo waqtigoodii ka hormari maayaan wax walbaa marka jaangooyntaas ay ku socdaan yaa bani aadama bani aadamow imaa ya'tiyannakum in oo shardiya ah waay ayb in imaa ya'tiyannakum waa in iyo maa in shardiya ah waay marka imaa ya'tiyannakum hadduu idin yimaado waayo maadu waa sila waay imaa ya'tiyannakum hadduu idin yimaa ay idin yimaadaan rusulun rusul rususha oo minkum idinka idinka mida bani aadam yaqusuuna qisaynayaan calaykum korkiina ku qisaynayaan aayaatii aayaadkayga faman qofkii itaqaa ilaahay ka dhowrsaday wa aslaxa hagaajiyey camal camalahu camalkiisa falaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum yaxsanuuna kuwa tiiraanyoonaya waxay gadaal uga tageen ka tiiraanyoonayana ma aha waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna wastakbaruu iska santaagay canhaa aayaadkeennii ka santaagay ulaa-ika kuwaadaas asxaabu naari naarta asxaabteeda waaye hum iyagu khaaliduuna kuwa waaraya waay fiiha naarta dhexdeeda ayay ku waarayaan dadkii markaa rususha beeniyey xaqiina ka santaagay oo diiday iyagu naartay ku waarayaan faman adlamu faman yaa adlamu ka dulmi badan miman axad yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay calallaahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay ow amase kadaba beeniyey biaayaatihi alla aayaadkiisa beeniyey ulaa-ika kuwaadaas yanaaluhum waxaa gaaraya oo haleelayo nasiibuhum nasiibkoodii min alkitaabi kitaabka xaggiisa ugu sugnaaday min alkitaabi kitaabka xaggiisa xaal u ka ahaaday xataa idaa jaa-athum ilaa an jaa-athum ilaa ay u timaaday rusulunaa rususheenna yatawafawnahum xaalay oofsanayaan iyagoo oofsanayo qaaluu waxay yidhaahdeen rusushii ayna maa ayna aaway maa wixii kuntum aada ahaydeen tadcuuna inaad tuugaysaan ama aada caabudaysaan min duunillahi alla sokadiisa qaaluu waxay yidhaahdeen dalluu way dhumeen cannaa annaga waa naga qarsoomeen oo waa naga dhumeen washahiduu waxay ku qireen calaa anfusihim nafahooda korkooda annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwaa la diidan oo ilaahay ku kufriyey meeshaan marka ulaa-ika yanaaluhum nasiibuhum min alkitaab kitaabkaa laba macnaa ku jiro macnaha in loo jeedo looxulmaxfuudka wixii loogu qoray nasiibkoodii wixii looxulmaxfuudka loogu qoray yaa kuwaasi haleelaya oo ah inay naar galaan shaqaawo ay ku dambeeyaan ama kitaabka waxaa bacdi lmufasiriin ay yidhaahdaan waxaa loo jeedaa qur-aanka wixii uu sheegay qur-aankii wixii uu sheegay baa gaarayo kaasina waa maxay in markaa ay dulloobayaan qiyaamaha waana mida alla subxaanahu watacaala uu yihi yowma tabyadu wujuuhun wa taswaddu wujuuh marka wejiyadooda madoobaanshiyaheeda iyo dulligeeday gaarayaan ayaa gaaraya ulaa-ika kuwaadaas alla ku been abuurtay yanaaluhum waxaa gaarayo nasiibuhum nasiibkoodii min alkitaabi xaalow kitaabka ka ahaaday wixii la qoray looxulmaxfuudka lagu qoray kaas ayaa haleelayo xataa idaa jaa-athum ilaa an jaa-athum ilaa ay u timid rusulunaa rususheenna waa malakulmowdki yatawafawna xaal ay oofsanayaan hum iyaga qaaluu waxay yidhaahdeen aynamaa ayna aaway maa wixii kuntum aada ahaydeen tadcuuna inaad bariaysaan ama aada caabudaysaan min duunillaahi alla sokadiisa qaaluu waxay yidhaahdeen dalluu way dhumeen cannaa annaga xaggeenna waa naga dhumeen oo kuwaasi hadda waa la-nahay waana naga dhumeen hadday dad wan wanaagsan ahaayeenna jannaday aadayaan hadday shaydaan iyo waxaa uu ahaana shaydaan goortaas waa ka beri noqonaya iyaga washahiduu waxay qireen calaa anfusihim nafahooda korkooda ay ugu marqaati kaceen annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina inay ahaa gaalo inay ahaayeen bay nafahoodii ugu marqaati fureen hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed